muxaadarada qaybtii saddexaad oo la heli doono marka waxaan markaanaan kusoo dhaweyneynaa sheekh xasan macalin oo ka hadlayo nolosha galbeedka iyo qofka muslimka sida loo arko intii markaa warkaasaan la gelin laba tacliiq oo gaaggaaban ayaan rabaa inaan meel walbaba hal xadiid ka soo qaado nabigeena mukhtaar caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida sida bukhaariga uu warihayo ayaa waxaa yidhi cumar ibnu khadaab rasuulka ilaahayga waa ku jecelahay wax walbana waa kaa jecelahay ilaa nafta aniga igu jirta maahine markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam cumarow ima jeclin ilaa nafta adiga kugu jirto aad iga jeclaato bukhaariga juska ugu dambeeyaha laga fiirsho baabul aadaabka baabul istidaana laga fiirsho kitaabka tajriid sariix cumar inta jadbooday ayuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo wallaahi nafta aniga igu jirto waa kaa jecla nabiga wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu salaam alaana yaa cumar alaana yaa cumar alaana yaa cumar cumarow hadda ayuu taam naqday iimaankaada marka xadiidkaas haddaan ku soo celiyo cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu yidhi nabiga mukhtaar caleyhi salaatu wasalaam waxaan kaa jecelahay naftayda maahine wax walba waa kaa jecelaha ilaa nafta labada dhinac iga jirto nabigana wuxuu ku jawaabay ilaa aada naftaada iga jeclaatid jacaylkaadu weli iimaankaadu kaamil ma naqa cumar markaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahi wallaahi nafta waxaan ku dhaartay ilaahi qudradiisa ay naftayda ku jirtay xataa naftayda waa kaa jecelaha markaasuu nabiga yidhi caleyhi salatu salaam aalaana yaa cumar aalaana tama iimaanuka yaa cumar iimaankaana hadow taamda marka waa muxaadaradii uu noo akriyay sheekh axmed sheekh maxamed markaan tacliiqaas ku daro qofka iimaankiisu kaamil naqamaayo ilaa uu nafta isaga ku jirto iyo waalidkiis iyo ilmahow dhalay ou nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka jeclaado nabigana caleyhi salaatu wasalaam inta jeclaatay xataa waxaa kamid ahay dhagaxdaa kamid ahay dagaalkii tabuug mudda laga soo naqday xadiidka anas ibni maalik oo warihaayo waxau yidhi nabiga ayaa markau magaalada madiina ku soo dhawaaday oo waxau arkay jabalkii uhud markaasuu nabiga waxau yidhi haadaa jabalun yuxibunaa wa nuxibu kanu waa buur na jecel annaguna aan jecelna marka buur ayaa nabiga jeclaatay xayawaan ayaa nabiga sugnaaday inuu jeclaaday winta nabiga jeclaatay ma sahlan marka haddii buuru jeclaatay maxaad u malaynaysaa khalqiga oo weliba qofka muslimka ahay mansilada laga rabo marka midaas tacliiqa inta sheeqayne uu noo sheegay ayaa nagu filan maxabada maxabada nabiga allaha nagu irsaaqo midda kale toban tacliiqa u haro waxay aheeday waxaan akrinay cabirka waana istaagnay waxaan u malaynayaa dhalihiinu inay ayaanta aad uga bateen istaaga la istaagayo ama nabiga loo istaago ama cid kale loo istaago waa xaaraan laba xadiid oo bukhaarigan soo qaadana xadiid anas ibni maalik weriyey ayaa nabiga mukhtaara calayhi salaatu wasalaam waxau arkay ilmo reer ansaar iyo haween aroos ka soo naqday markaasuu xadiidku wuxuu ku daraa nabiga calay slat slam waa istaagay anas marka wuxuu leeyahay faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama mumtathilan lahum isagoo u istaagayo oo ixtiraamayo imtiaal macnaa waa taqaani sida digtoole askariga u qaatoo kale ayuu nabigu ugu istaagay mugay yimidaha nabigu wuxuu yidhi wallaahi antum la axabu lkhalqi ilaya khalqiga ilaahay kuwa aan u jecelahay waa idinka haddaa reer ansaartihiin nabigayna mukhtaar calayhi salatu salaam hadduu isagu leyrkiis u istaagay ee uu ixtiraamay annaguna isaga ixtiraamna marka ma xaaraana ma soo xaaraan intaasu qof walba marka iyadu maasa ka qaadato midda labaad nabigeena mukhtaar calay slat salaam dagaalkii nimankii reer bani quraydaahay maalinkii la xakumaayey ayay waxay dalbadeen sacd ibnu mucaad markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad oo dameer lagu wada markii la keenay oo wuxuu yidhi qumuu ilaa sayidikum u istaaga sayidkiina marka nabigeena mukhtaar calay slat salaam haddii uu sayidkiisii ou ku magacaabay ninkii xaakimka ahay waa sayid ee ha loo istaago nabigeena caleyhi salaatu wasalaam in loo istaago maqaamka iyadu ay leedahayna hala fiiriyo nabiga ayaa amray in leyrkiisa loo istaago sidaas ayayna waxay ku sugnaatay nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka waad aragteen xadiidka cadirka oo wuxuu leeyahay marka beydka ugu dambeeya shiiqa shiiqa akrinaya waxay aheede haadaa waqad ista- istaxsana alqiyaamu bacdu a'immatin cinda dikrihi lahu riwaayatin wa rawiya midaan waa istaag ay culummada qaarkood jeclaadeen nabiga markii laga sheekayhaayo inay istaagaan marka taas waxaan ku khatimaa ninka la yidhaah maxamed ibnu siriin ee ahaa talmiidkii abuu hurayra iyo talmiidkii anas ibni maalik ayaa maalin nin reer baadiya u yimid markaasuu wuxuu yidhi waxaan rabaa how yidhi inaan ku weydiiyo xadiis nabigeena mukhtaar cala salatu salaam aad ka welisay oo aan isoo gaari ninkaasuu istaagay markaasuu wuxuu yidhi allaahuma salli calaa maxamedin reebadi waa taqaana waa niman aday badan wuxuu yidhi shiikoo inaan ku dhiboon ku istaajiyo madag markaasuu yidhi adiga kuuma istaagin ee waxaan ka xishoona anigoo gadca u jiifo inaan nabi maxamed ku salliyo calayhi salaatu wasalaam shiikuu sideetan jir u ahay maalinkaas markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka xishoona anigoo gadca u jiifo inaan nabi maxamed ku salliyo marka saas darteed aan u istaago wey marka asxaabtu sidaas ay ahaayeen taabiciintuna sidaas ayay nabiga mugay maqlaan samay jireen ninka la yidhaahdo imaamu maalik nabiga calayhi salaatu wasalaam markii xadiidkiisa la soo qaado waxau dhihi jiray mas'alada aad iga rabta ma xadiida mase waa fiqi haddii la yidhaah waa xadiid wuxuu dhihi jiray calaa rislika macnaha wax yar isug musqusha ugala waa soo qoraysana waa weyse qaadana qamiisow qaadana catarow marsana markii dambe maalin maalmaha kamida talaamiiddiisi mid kamidoo la yidhaha weliid ibnu muslim ayaa weydiye wuxuu yidhi maxaa maanta saan isugu kalliftaa imaamu maaligow mugaasu wuxuu yidhi ijlaalan lixadiidi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam waxaan intaan oo cibaada u samaynaa xadiidkii nabiga inaan weyneeyo marka xadiidkii nabiga inuu sheego markuu rabo hadduu imaamu maalik soo qubaystay ee uu cibaado qaatay ee uu barafuu soo marsaday intaas waa cibaado muxuu ku weynayaa nabiga xuskiisa marka magaciisa la xusaayo annaga muka nabiga naloo kaga sheekeeyo haddaan markaan ku salinayna istaagno ninkii dhaha waa xaaraan bal meeshaas ha ka qayaas qaato imaamu maalik oo daarulhijra imaamkeeda ahay labadaas tacliiqan sii mas'alooyinka dhagaha ka badbatay ayaan rabaa inay mas'aladaas idiin daboolaan haddana waxaan ku soo dhaweynaa mikrofoonka sheekh xasan macallin oo nooga hadli doono nolosha galbeedka iyo qofka muslimkaa dhaga fiican oo lagu dhageysto iyo wabilaahi towfiiq ilaahay khayrtaana waafajiyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Een, mowduuca maanta ka hadalaynayay oo ku saabsan een, xayaatu lmuslimiina fi Europa dadka muslimiinta ah ee ku nool ama galbeedka ku nool ah ama Europa ku nool haddii galbeedka la yidhaahdo waxaa ku jira waxa weeye Europa iyo America iyo Canada iyo New Zealand iyo Australia iyo waxaas oo dhan waa reer galbeed Een, dadka muslimiinta ah nolosha ay ku nool yihiin marka waxaa is weydiin mudan dhinacee la iska weydiinaa ma xugum ahaana la iska weydiinaa xugum ahaan macnaha in lagu noolaado xukumkeeda ma waajiba sunna xaraama halkaas miyaa la iska weydiinaa ma waxaa la iska weydiinaa xaaladda wadciga macnaha ay muslimiintu ku nool yihiin in laga sheekeeyo oo sida taqriir ahaan ama ribood ahaan laga sheegay la yidhaha muslimiintu xaaladaasi xaaladaasi ku nool yihiin Een, waxaan u malaynaa in labadooda ay soo wada hoosgelayaan inkastoo la ii kala sheegin midda ay tahay oo cinwaanka la isiiyey waxaan u malaynaa xugum ahaan iyo wadciga muslimiinta ay ku nool yihiin dhulkan reer galbeedka Een, marka ugu horeysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan marka ka sheekeynaynay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu usoo diray koonkan dhan uu soo diray ilahayna wuxuu la soo diray raxmad iyo naxariis uu la soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina umaanan soo dirin adigoo naxariisa maan wax kala kula maanan soo dirin maxaad u tahay lilcaalamiina caalamiinta o dhan baad naxariis u tahay meesha macnaa waxaa laga fahmayaa xayawaankaas caaqilka ah iyo midkan qeybka caaqilka ah gaalka iyo muslimka iyo nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam naxariis loo soo diro marka dadka muslimiinta ah marka wixii nebigoodii la faray ayay horta marka ugu horeysa far aa la farayga nebigeena waxaa la faray maalinta ilaahay soo saaray oo layi lagu yidhi yaa ayuha almudathir qum fa andir maalinta lagu yidhi oo hadda shiiku siiradiisa maarata uu noo bilaabay inkastoo nasiibkeenna nasiib la-aanteena aan naloo dhamaystirin ilaa maalinta uu ka dhintay oo ilaahay ka oofsaday muhimaddii iyo wadiifadii uu ku jiray ayaa horta qof walba oo muslima ayaa laga rabaa shaqadii rasuulkiisa caleyh isalaatu wasalaam inu qabto rasu- rasuulka aleyh salatu wasalaam shaqo kale muusan qabin shaqadiisu waxay ahayd hidaayada inuu dadkaa soo hanuuniyo rasuulkeena caleyh salaatu wasalaam maalintuu reebarka kusoo baxay wuxuu yiri waxay ahayd ana waxaan ahay ana nadiiru lcuryaan inii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid dadku la hadlaayo dadko dhan bay ahaayeen anigu waxaan ahay nadiiru curyaan nadiiru curyaan waxaa ninka qaawan ee digaya carabka daban waxay u lahayd ninku marka uu rabo inuu si fiican u digo oo dadka waxay ka cabsadaan u sheego dharku dhiga jira marka rasuulku dharka ma dhigan laakiin wuxuu yidhi sidaa taqaaneen nadiiru curyaan baan ahay wax daran oo shiddo ah ayaan ka digaya macnaha waa dhibaatay inii nadiirun lakum bayna yadi cadaabin shadiid marka maalintaas dadki uu la hadlayay rasuulka caleyh salaatu wasalaam oo maanta ka sheekaynayno oona u ixtifaarayno ixtifaal maxaa luqada carabiga lagu yihahdaa ihtimaam baa la yihahdaa macnaha lafdiga carabiga haddii la macnaya ihtimaam maxaa la yihahda waxaad ka murugood oo aad qalb kula weyn ihtimaam kula leh importance marka macnaha waxaan rabaa inaan taas uga jawaabo dadka dhahaya in nabiga loo ixtifaalo maalinta uu dhashay wax macnaa kuma dhisan maalmaha ka duwan waa maalin wax weyn ku dhisan wa ilahay risaaladas noo soo diray oo ilaahay subxaana wa tacala nagu badbaadiyey oon muslimiin ku noqonay waxaad ogtihiin nicmo ilaahay bixiyo bacda aliijaad markuuna abuulay kadib waxa weye nicmada ugu weyn waxa weeye alislaam iimaanka wa inaad iimaan heshid islaam noqoto nicmo ka weyn ilahay bixiyo ma jirto annagana waxaa laga yaabaa inaan iska qaadanay oo waxay noogu fadhiso oo nalagu dhacay oon iska helnay iyadoo meel iska taalo inay waxay noogu fadhisa aanan aqooni dad badanna way ka maqan tahay oo aanan haysanin marka xayaatul muslimiin fi oroba ma lagu dhamayn karo waktiga la isiiyey inteena badankeena maanta orobaan ku wada noolnahay waanu wada jeednaa haddaan xukumka xaggeeda ka fiirino shay kasta oo xukum marka laga hadlayo axkaamta khamsada ayuu soo hosgalayaa haddii la yidhaahdo markaan ka sheegayno wadciga oo oroba in lagu noolaado oo oroba la dhex joogaado ma waxay noqonaysaa xaaraam miyay noqonaysaa mase karaahay noqonaysaa mase waajib bay noqonaysaa mase mustaxab bay noqonaysaa mase ibaaxay soo gelaysaa shantaas waa inay xukum soo gashaa shantaas waa inay xukum soo gashaa waxaa suurtagala dad badan inay xaaraan ku tahay inay ku noolaadaan shaki aan lahayn haddaan ka sheekayno wadciga oroba oo ilaa waxaan waxaan ka hadlaynaa xukum iyo wadciga aan ku jirno muslimiin ahaan iyo waxaan rabaa inaan ku daro waxna laga rabo muslim ahaan dad badan waxaan shaki ilahay inay ku noqonayso xaaraam inay ku noqonayso taas waa iska cadda axkaamta khamsada ah xaaraamtu waa midda ugu shishaysa ugu xakaysa waa qofkii asagoo islaama oo diinta islaamka ku dhegan oo sub subixii ee maaragtay qur-aan yaqaana ee salaada dukada ee awlaad leh ee wadaaifla soo galay ee intaas oo arka uu soo sii siibanaysa socda ya qof waxaa qofkaas waxaan shaki lahayn inay xaaraam tahay inuu ku noolaado في بلاد الغرب maxaa yeele nuqsaan buu helay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray allahuma inii nacuudu inii acuudu bika min alxuuri bacda alkuuri ilaa markaan ziyaado helnay kadib inaan inaan nuqsaan baan kaa magan geli lahaa nuqsaantan waxaa ugu daran ma aan tan caloosha qofka weyn iyo xoolo fara badan iyo maaha nuqsaanta waxaa ugu daran aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku sidai noo sheegeen ahlu sunna waljamaaca wuuna ziyaada waana naaqusaa nuqsaan hadduu iimaankaada ku yimaado waad arkaysid inuu hoos sii socdo waxaa waajibku xaaraan waxaa kugu ah meeshaas inaad maaragta ay ay dhawaata kugu tahay inaad ku noqoto mar waa karaaho intaasoo dhan maadan dhuminin waad haysaa waad dadaaleysaa laakiin dhibaata dhibaata ku mudanaysaa mararka qaarkood xalaya culamadi baa joogta oo diintaan si fiican u taqaanay sheekh axmed iyo macalinka iyo iyo khaliifka sh- ma- iyo dhammaan waa la wada jooga culimadana way joogtaa laakiin mar walba waxay soo geysa shantaas axkaama qof walba kaa madaanayso anu waxaan malaynaa marka qof walba case by case inuu yahay qof walba xaaladiisa inuu intuu miisaamo oo yihahdo marka anu xaaran baan soo galaa nuqsaan miyaa u socdaa shantii waxaan umalaynaa kala sheego xaaraamaan idhi insha allah culamada sheekh axmeda iga aqoon badan saas kusii dari doona maakaraaha oo waa ka hooseysaa xaraamta ma waajiba inaa ku noolaada macnaa waajib maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waxa weeye anfac nafciga aad ku leedahay qalbiga dhexdiisa si aad u anficaysid reer galbeedka inay diinta islaamka raacaan ayaa lagaaga maarmi ma lagaaga maarmo ama meelkaas wax buuxinaya lama arko ama diinta aad ka faafinaysa adiga haddii lagu waayo marka dhibaata ka imaanaysa waa ku waajib kuu noqonaysaa waxaa laga yaabaa dowrkaas ay culumadu soo galaysa laga yaaba dowrka culumadu maaragtay ee meesha ku fadhiso inay tahay inay dadka badbaadiso oo aysan maaragtay hoos u hoobanin inay ka celinaysa laga yaaba inay dowrkaas oo kale ku jiraan waxaa laga yaabaa inay maarata mustaxab tahay oo halkaas oo kale aad maaragtay adigu maal aad kasbaysid ama aad cilmi aad kasbaysid maalkaasaa muslimiinta ku anficaysid cilmigaasaa muslimiinta ku anficaysid cilmiga laftigiisa oo gal- reer galbeedku ah ay hayaan haddii uu noqdo si islaamka u ya- uu- uu yiriba cilmigu waa waajib cilmi aan muslimiinta agtiisa laga helin ee muslimiinta agtooda haddii laga waayo kulligood ay aafimiin ay noqonayaan aafimiin ay ku damaamayaan farducayn uu ku wada noqonayo haddii adigu inta usoo baxday cilmigaas aad taxsiilinaysid wuxuu raba ha ahaado saaruuc ekloga ha ahaado combyuter lagu socdo ha ahaado wuxuu raba ha ahaado cilmigaas muslimiinta aysan haysanin haddii kulligood laga waayo ay ku damaamayaan adigaana taxsiilinaysid oo helaysid ood inta la noqoto muslimiinta u geynaysidna ayada laftigeeda waxaa laga yaaba inay waajib kugu noqoto ama inay istixbaab noqoto ama inay ibaaxa noqoto shantaasay noqotaa marka haddaad in ka hadlo waqtigu ma badna mawaadiicdu ma badan tahay marka qof walba asagaa laga rabaa marka inuu issaaro meesha uu joogo waxaase ugu sii daran oo la hubaa qofka inuu khasaaraya u ah khasaar macna wax inuu inuu maaragtay qofku dadna waa faa-iido dadna qofna waa khasaaro qofku inuu khasaarayo waxa la khasaara waxaa ugu horeysa nafta yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara ilaahay wuxuuna amray inaan annaga nafteenna nafta ka bilaabo quu anfusakum naftiina ka ilaaliya wa ahliikum iyo ahalkiina naara ka ilaaliya marka waxaa laga yaabaa annaga islaamnimada waa ku dhalanay waana dhaxalnay waan haysanaa oo waxa weeye asalka asalka ah farac ayay noogu timid waalidiinta waxay ku dadaaleen inayna soo gaarsiiyaan annaga anoo islaam aan dhalanno oon diin islaamka aan haysano hadday caddaato marka annaga inaan firgo-oyno qofka firgo-ayo waxa weeye qofkii islaamnimadii asaga ay ku dhammaanayso oo aysan awlaadiis u gudbaynin oo laga yaaba ilmihiisi inay diin kala qaataan ama dhalan kala qaataan ama diinta ka baxaan halkaas inay ka bilaabato ilmo halkan ku kora oo dhaqankii maaragtay kumanaanka sano diintii la saa usoo taxnayd ee lagugu keenay adigu aad kala goysid ee waddada kale ay ku dhacaado waxaan u malaynayaa qofkaas inuu is- isfiirin intuu u baahan yahay inuu yidhaahdo maya maya meeshaan meeshaydi maa waa meel uu ku dambaabay qofkii wax xaraam ku jiranta waa iska taqaanaano waa loo cadaabaya ma loo daynaya ma loo daynaya maxaa yeele ilaahay amar waay quu anfusakum waahliikum naara rasuulka ilaahi alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkiisii caamka ahaa xadiidka caamka ahaa kullukum raacin وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قف والبؤر جن جنب الحوار الراعي حمال الله أدري إلى بكرة وكلكم مسؤول عن رعيته قف والبؤر وحلوا يدينا وحل الراعي والله إلى إلى أتيس فصوب ورقعت وحجري قفك إلى هرتيس كما دعابي إلا أفر وحل قوي ما دعابي مثلا وحياة ويديني وحاكمنا أولاد داني يقولون ويديني وسوق قاضي يرى سوق ساعة أنا أنا كذا بسوق قاضي انت كنت القرار وراء هذا وحالة أوروبا marka waxaa jira wadciga muslimiinta haddaan ka sheekayno oo asaga kulligaa wada ognahay muslimiinta oroba ku nool haddaan fiirino waxaa la yidhahdaa waa saddex iyo toban milyan oo muslimiinaha ku nool ama waxaa la yidhahdaa waa diinta labaad ee masiixiyadda kusoo xigta diinta labaad ee masiixiyadda kusoo xigta dalkan waxaa la sheegaa hal milyan iyo bar hal milyan iyo lix boqol hal milyan iyo sideed boqol kanaa ku nool ayaa ku nool muslimiintu meelaha markay yimaadeen siyaabo kala duwan ay ku yimaadeen kolley qarniga haddaan soo dhaafnay badankood ay wada yimaadeen kulligood waxay u badnaayeen badankood waxay ahayd xamaaratu inta hore o dhan dad xoog iyo ku yimid inay shaqaystaan dadkii dambe oo annaga soomaalida u badantay hadda nooceenan dambe sagaashameeyadan waa dad qaxootiya oo soo qaxay oo guryahoodii ka soo qaxay marka laakiin waxaan mar walba loo jeedaa waxa la yidhaahdo second generation ama third generation waxa la yidhahdo waxay u darnaadeen aabbaha yimid cunugii oo dhalay kii uu sii dhalay waxay u bateen waxaa la yidhahdaa markii la fiiriyo arqaamta la fiiriyo boqolkiiba lixdan boqolkiiba toddobaatan reer galbeed ay noqonayaan waxaa laga yaabaa abuwa istaagaa masaajidka bixi maayo kitaabul ag fariisanaa cunuguu dhalay waxaa laga yaabaa aabihii inuu sii jeedo wuxuu leeyahay aabbaha wadiisa kama tegin kii kale laakiin third generationka la yidhahdo waxaan ka hadlayaa markaas muslimiinta annaga naga horreysa haddaan marka annaga aan miqdaarkoodi ku socono dhabooda ku socono anuu waxaan haystaa inaan ayaga ka liidano soomaaliya marka ka hadla sababta waxaad garanaysaa ayaga muslimiinta naga soo horreysay meelo masaajida waaweyn oo muslimiintu dhisteen iyo ay waxbay sameeyeen oo ilahay ku caabudaanba oo isugu yimaadaan soomaalidu intas maba qabanba waxaan umaleeyaa inaan anugu kasii liidan doono ayaga xataa markayna arkeen laftigooda ma sheekaysteen muslimiinta naga soo horreysay madaxii la xulxeen waxay dhahdeen idinku maaragtay hawshiinu maaragtay ilaah yaa og marka waxaan is leeyahay marka wixii kugu dhaca markaas xaaladda hadda na qabsatay oo muslimiintu halkaan ay yimaadeen waxaa noo furan dhowr waxyaabo horta marka ugu horeysa saan ka sheekaynaba risaalada nebi maxamed aan wadna alayhi salaatu wasalaam allahuma salli wasalam caleyh qofka muslimka waxaa looga baahanya marka halkaan markuu imaanayo inuu yahay qof safiir oo kalena iska soo dhigta safiir inaan tahay safiir maxaa u tahay islaamkaa safiir u tahay hadalka aad ku hadlaysid sida maarata dadkula dhaqmaysid markaad shaqaynaysid waxaad samaynaysid markaad wax baranaysid inaad tahay qof safiirah oo ambasador ambashadoor ah oo muslimiintu soo dirtay inaad tahay marka saa darteed maadaama aad safiir tahay dadka muslimka ah waxaa la gudboon dhowr waxyaalood khaasatan annaga haddii kale xaaladan maka badbaadayo waa marka ugu horeyse in waajibka annaga na saaran lafteena nafteena naga saaran inaan ka bilaabno waajibka annaga nafteena naga saaran inaan ka bilaabno oo midaas aanu hormarino oo midda qof walba nafti ku anfusakumtaas inuu qof walba ka bilaabo midda labaad inaad awlaadaada ku xujisid midda saddexaad waa inaad bulshadaada soomaaliyeed ama dadkaaga inaad ku xujisid mas-uuliyadda kaa saaran midda afraad mas-uuliyadda kaa saaran muslimiinta ku nool meesha aad ku nooshahay midda shanaad mas-uuliyadda kaa saaran dadka aad dhex timid mas-uuliyadda kaa saaran iyo waajibkaa saaran waxaan kasoo hadalnay marka midda ugu horeyso ah mas-uuliyadda adi kaa saaran naftaada ilahay kugu xisaabtamayo oo ilahay baad la hortegaysa subxaana wa tacaala oo wixii aad samaysay oo lagu xisaabtamayaa marka inaad naftaada adigu aad saad u badbaadi lahayd oo aad taqwo iyo cabsi ilahay ula imaanahay in adigu ku dadaasho inaad maaragtay ku dadaashid sidaad cilmi iyo barashada diinta saa u taxsiilsan lahayd ila qof aan cilmi lahayn diinta ma hayn karo si wanaag waxaan haynaa culmo fara badan oo dadaasha oo meelo badan wax ka akhrisa inkastoo cilmiga hadda isaga soo koobmay sabti iyo axad iyo maalmihii ko soo koobmeen haddana imisa laftigeedu waa dadaal ay maaragtay culamada bixinayaan in cilmiga la taxsiiliyo oo qofka cilmi u yeesho meelaha weliba da culamada mac- muctabarka ah oo laga aamiyey diintooda laga aami karo ee dadkan shaarka iska soo wada gashay aanan maaragtay wax loo dhiibin taas kadib inaad maaragtay qofka muslimka inuu garto waajib ka saaran bulshadaada bulshadaada hadda maanta oo kaleeto waa isku imaatin wanaagsan isku imaatin wanaagsan waa maalmahan oo kaleeto in laga bilaabo oo ah munaasabaadka islaamnimada laga bilaabo maalmaha ciidda oo kaleeto maalmaha nebigu dhashay alayhi salaatu wasalaam maalintu dhashay oo kaleeto maalintii habeenkii la dheelmiyey oo kaleeto la isu yimaado in dadka markaas iyo culummadu ay fursad isu helaan in qof walba marka uu ka shaqeeyo hadda inkastoo umaleynaya dhammaantii laga wada shaqeeyey waxaan u maleynaya dhaqdhaaqaha maanta somaalinkan qaliifka macalin nuur cabdiqaadir ayaa maaragtay ololaha kulli aan ka arkay marka laakiin waxay ahayd in qof walba iska xilsaaro in diinta islaamka iyo isku imaatinkeeda iyo maaragtay kulankeeda in qof walba iska xilsaaro oo isli lasu imaan lahaa in dhaqaalo oo imaan lasu imaan lahaa in ilmaha la soo fariisay culummada hadda dadka yihahdo kaleeto anigu waxaan la yaabaa mararka qaarkood waxaan ku tilmaamadan maalkooda dhiman yahay dadka yihahdo kaleeto waa bidco in laisu yimaado bidco waaye maanta oo kale in laisu yimaado iskaba dhaaf waxaan kaleeto oo wax culummada hataas taqaano inaysan bidco ahayn ee ilahi loogu dhawaanayo culamada muslimiinta o dhan aa wada og laakiin waxaan ka hadlayaa xataa ilmeheenna annagaa dalnay waxay u baahan yihiin in in maalinta culummada loo keeno diin islaamka looga sheekeeyo anigaan idil hadlaya iyo qof walba igu faaca macnaha waxaan u maleeyahay waa dadka dhan yacni maalmahaas oo kaleeto u xisaabsanaa jirin ya inuu cunugu maarata masaajid siigaal masaajid inaan kusoo qaran xaafid siigaal inuu intaba shiikh soo hufriista siirada rasuulka sanad kasta si loo akrinayo alayhi salaatu wasalaam oo nabiga loo ammaanayo halkaasaa ka xafid shiiqa kusoo hor fadhiisanaya min wilaadatihi ama qabla bictha intuu kasoo bilaabo ayuu dhamaynayaa annaga carruur yaana nahay maxaan usoo doonanaynaa waxaan usoo doonanaynaa rooti iyo xalwaa la keenaya iyo faanto caqligeeda waa la xadheen ujeedaa haddii ilmihiin caqligooda waa la xadhaa waa la ciyaarsiinaa meelahaasee la geynaa waxaa laga yaabaa ilmihiin in gaalnimo wax loo nuugmuuriyo annaga dinta bana noo nuugmuuri jiri markaas waxaa laga yaabaa galabta adigoo banooni iyo wax kale aadi lahaa waxaa leeyahay masaajidkan dinaa waxaa ka jira mataqaanaa kala ka jira adiga marka waxaa leeyahay caloosha ku shub laakiin iimaan lagu shuba adiga adiga xalwadii iyo waxaad doonatay mooskii iyo wixii aad doonatay laakiin waxaa lagugu bedelaa iimaan lagugu bedelaa caqliga xitaa hadda waa tegey waxaan u baahan inaan soo noolayno aawa ilmihi waxay ahayd kow marka ugu horeysa halka ilmihi inay fadhiyaan hadda hala fadhiisi keliya laleeyahay ama laga absi shh, upstairs kor aada caqli kale ma jiro Hadda la soo fadhiisiyo mara waxyaalaha waa aragteen oo ilmaha waa la sabta waa hataa ku aan aragnay waa la ciyaarsiiyaa toys ay ku ciyaaraan meelaha loo soo dhigo waxaana arkaysaan ayaga kaa duubid badan aniga siirada rasuulka subakii sheega laakiin siirada rasuulka alayhi salaatu wasalaam shii qalbigiisa ka wada sanad kale ku celiyey sanad kale ku celishay sanad kale ku celishay sanad kale sanad kasta waa fadhiyaa ilaa xilwadiiba go-aysa iyo rootigii ya marka waxaa loo baahan yahay ilmihii in yani inducement saa yidhaha inducement in lagu sameeyo ilmaha maarata lasoo kacsho qalbigooda yani xaafis loo sameeyo oo meesha waxay ku imaan lahaayeen waxay ka waxay ka timaadaa bulshada markay isku timaado oo aan idhaahno waraan wax wada qabsanno oo aan diinteena wada badbaadsanno oo aan ilmiheena badbaadsanno halkaan oo kaaba ka bilaabanaysaa taas waa tan bulshadeena naga saaran islaamka dhan wadankan joogo mas-uuliyada naga saaran in islaamka isku xirnaado oo islaamka kale wax isku- la isku darsado oo laakiin marka anaga bulsho noqono waa bulsho markaan noqono kadib annaga dadka aan u nimid waxbaa naga saaran laakiin حتى waxay tiraa faaqidu shay laa yucdiyu qofku wuxuu sanaysan ma bixiyo masale fiqiya wa qofku wuxuu sanaysan ma bixiyo waxaan u baahannaha inaan risaale xambaarsanna message oo aan dadkaan u nimid inay dareemeen aan wax xambaarsana inaan ahayn keliya calool socota oo sida ay noo caynayaan oo lacagtii naga dhameeyeen ciirtii naga qaataan ay ahayn inaan wax ugu bedelno aan wax ugu bedelno waayo laftooda ay arkaan inaan risaale xambaarsana xagee laga bilaaba akhlaaqda laga bilaaba ugu horeysa akhlaaqda laga bilaaba hadda aniga waxaa la ii sheegay oo taarikhda islaam ku taala golalkan south east asia la yidhahdo muslimiinta degan muslimiinta degan waxaa la yidhi waxaa u tegay dad ganacsato ah oo muslimiina oo weliba meelahay ka bad- ka tagay u badnayd xadramuud iyo maaragtay yani yemen iyo ka tagay ganacsatay ahay culamadaas weliba culamada suufiyada la yidhahda ahay oo ilahay dartii u socday diintii ay wadeen intaysan qofka u yeerin budhiistaha ahaa oo buddha caabudayay ma aysan u yeerin laakiin dhaqanka qofka uu ku dhaqmayay iyo samaaxada uu watay markay arkeen ayay waxay yidhahdeen dadkan waxay wataan waxa aan uga wanaagsan oo ka fiican yihin maxaa la yidhahdaa yacni actionisku is- yacni way ka cod dheeryihiin adiga waxaad samaynaysid waxay ka cod dheeryihiin adiga afkaaga hadalkaagan baahan waxaa loo baahaya marka haddaan akhlaaqda islaamka ee sarraysay ee naxariista ahay ee samaaxada ahay marka aan la nimaano waxaa laga yaabaa dadkani annagoon la hadlin inay yidhaahdaan dadkani annaga wax naga sarreeya marka ilaahi subxana wataala hana waafajiyo waqti waa iska gaaban yahay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين هذا الشيخ حسن نيري هذا القارن لكن واحد برن تعبان يا واي marka aan ka soo qaadno mas'ale uu nagu soo gaar yeelay oo aheeday nolosha galbeed lagu nool yahay xukunka ay qaadahayso isagaa noo kala dhigdhigay laakiin shanta xukun oo diinta islaamka lagu xukumaba dadka muslimiinta ah ee galbeedka ku nool waa kala qaadanaya qofku mar inuu galbeed ama dhul gaara ku noolaado xaaraamay ka tahay markuu imaam nawowi ka sheekeynayo wuxuu yidhi haddii dhulka gaalo ee daaru kufri loo yaqaano diintaada islaamka inaad ku nuureysid ood salaadaada ku dukatid ood sa- maarata soonkaada ku soontid ood gabadhooy xijaabkeeda ku muujiso haddii lagaa mancihaayo inaad ka guurta ku waajib oo inaad ku nuugaad waa kaa xaaraan marna waa waaye waxay noqonaysaa inaad ku noolaatid ay waajib noqonayso marka dadka muslimiinta diinta islaamka ay ku dhaqmaan aada inta ummadda tustid ummaddu ay kaa qaadanayso ee aada diinta islaamka u gudbinayso dadkaa gaalada ee inay soo islaamaan adiga aada sabab ugu noqonaysid inaad ku noolaatid ay waajib noqonayso maxaa yeelay diinta islaamka ummadda in la gaarsiiyo waa asxaabta nabiga haddii nin walba maalinka aayadda qur-aanka ou qaatay iyo inta uu ka fahmay magaalada madiino aabbadaha la wada jooga xilliga nabiga ay nin walba yidhaahdo meeshaydaan joogaan adduunyada waa soo islaameen marka waa diinta islaamka in la qaado ee jaara kufri la aado ee diinta la gaarsiina maray saas oo kale waajib u noqonaysaa marna waxay noqonaysaa sunno oo waxa waaye haddii diinta islaamka adiga in lagu daysado aada rajo ka qabtid ummadda muslimiinta ee aad ka soo tagtana wax nacfiya u keenaysid waa shay sunno ah waa shay sunno ah marna waa iska mubaaxo haddaan wax dhibaataana lagu geysanayn wax ku hor istaagaayo diintaadii hor istaagayo oo muslim ma ahaa kartid aysan ku ahayn aysan jirinna hadda waa kuu banaan taha meeshaan ka ku lahaa kartaa maxaa yeelay waxaa ka soo qaataa qurdadiga weyneed imaamu qurdubi iyo tafsiir- tafaasiirta lahay kulliga dhulkan andalusi wax lalaya ku dhashay marka taas waa intaas haddaan tacliiqaas ka gudbo hadalkii ugu dambeeyey sheekha waxau ahay wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa dadka muslimiinta say diinta islaamka ugu gudbinaya dhulkan aasiya ee laydiin sheegay hadda muslimiintu ugu badan yihiin waa magaalada indonesiya ama malaysia dhulkaasu dadka joogo kulligood waxay ku islaameen seef laguma soo islaameen dad muslimiina ee u safray ayaa tegay dadkaasu qaarkood dhagaxda iyo dabbay caabudi jireen markay u tageen markay qofka la macaamili tagaan ay yidhahdeen waxaanan kuu keen waxay yidhahdeen waxaan waa xaaraan waxaanna waa xalaal waa yaaba ninka wuxuu leeyahay warbarada sheebaana isku leeyahay maxaa ka wadaa markaasuu leeyahay maya waxaan diintayda ii diiday kana soo maayo markay wax kala gala tagaan wuxuu leeyahay markhaati aan u baahana oo markhaatidu maxay taraysaa diinteenna islaamka ay farayso markay wax kala daysadaan waxaan u baahanahay in qoraal la sameeyo waa yaabay markaasi waxay yidhahdeen war dabeecadan wanaagsan iyo ilbaxnimadan iyo dadnimadan intay ka keenteen waxaan aniga ilaahay dartiisa u sameynaa alla ka cabsigan ka wadaa qofku markaasi waxay gaareen inay ilaahay nimankan waa laga fiican yihin inaad ku daysato taas markaan ka soo guuro nolosha reer galbeedka aan ku noolnahay haddaan soomaalina iska dhaaf gaalada ee maarata muslimiinte xataa jumaykaanka ayaa naga qaydishay kanaalka afaraad ee dhexdaas bisha lasoo dhaaf waxaa laga sii daayay in islaamo ay ka qabaysay tiri nimankan refujuuga lacagtana waa naga dhameeyeen dalkana waxba sooma geliyaan annagaa lacag dhiigayna soborti garanayna dalkooda loo noqo maxaa yeele waxay dhibaatay baa lagu haya marka dadka qaarkood waxayba noogu sheekeeyaan jumaykaankii dhulkan joogo madmadowga ahay idinkaaba kadhi badan waxaan joognana waa waxaan toban sano ka badnayn ama ka sii yar marka haddii dhinacaas la fiirsho nolosha aan ku noolnahay haddaan ilmahayni iyo diintayni beerdarayhayno inaan naqanaa roon maxaa yeelay cunugga adigaad dhashay ama islaanta adiga ad qabtid ama walaalka markii galabta lagu yihaa askariyaa meeshaas la taagan ama telefoon usoo diray ama maxkamadaa warqad usoo dirtay waxaa laga yaabaa caawa jiifkaada inuu xumaado in walbahaarkaada u bato inaad tidhahdo cunuggaan maanta askarigaa soo wacay ama maxkamadaa soo wacay maxaan ka qaban karaa cid allaala cid ahantaa la tashatay laakiin cunugaada markii shaydaan sii wato jidka yidhaahda jahanama uu ku socdo adiga aad u jeedo inaadan dhig loo dhigo marka taas waa doqonin maxaa yeele cunugaadii u jeedo dabbaxaayo inuu ku jiro ee aadan ka danqanaynin markii nin adoo kale a ula hadlayo laga yaaba xataa inuu su-aal weydiiyana baadkaada oo gubto marka jacaylkaa ama waa dabaalnimo oo waxbaadan garan ama waxa waaye doqonaa tahayoo waxa kuu daran iyo waxa kuu ronaada marka aqaanin marka haddaan soomaalina dhulkaan cid lagu dhigto ma laha cid inaan waxbarasho noo diida ma laha masaajida cid noo diida ma laha inaan salaadukano cid noo diiday ma laha inaan soono ama gabdhahaynu xijaabtaan cid noo diida ma laha laakiin dhibaatada taal maxay taha annagaama rabinba annagaama usoo jeedinba annagoo wiilga laga yaaba in qofku ama axadar ama sabti u yimaado in aan ka hormarino danaha qabiilka oo la yidhaahdo usbuucan iyo usbuuca soo socdo firaaqadu uma hayo tolkaynaaba aroos iyo wax lamida qabo saddex usbuuc afar usbuuc taaga darsiga aad baa qaadiisa aad baajiso ama mararka qaarkoodba salaadaanoo tagna cawada caways oo la yidhaahdo gabarteyda aroosaysee cawdo kalama cawdo kalamaa salaad xoog looha marka noloshayda marka anaga waa sii dayacohayna calaa kulli xaal waxaan kusoo wareejinaa microfonka maxaa la yidhahdaa cabdulqaadir macalin nuur oo nooga hadlaayo alixtifaal bilmawlid kabacdina waxaa noogu xigso doonaa macalinka insha allah bilahi tawfiiq
السلام عليكم ورحمة الله آه، waxawaaye muskidii xalooysa musi waxbaa jira la yiri waa la waa lay sheegay insha allahu tacaala marka marka maqribkaan galayna waa soo dhex galayn bacda almaqribaan aan xalwadii salawaadka isku dhuseyna insha allahu tacaala dadka laytonka yimid halaalaha insha allahu tacaala waa saliga saliga laantiis lama kala tegi aniga xaliifnimadan umid maanta ee muxaadaradan oo ixtifaalka ah sheekii jeedinahay ah cudur daartoo maqnaaday marka xalaa la ii sheega la yidhi muxaadarahaas ka soo diyaani taasaan rabaa marka inaan sheego maaha waxaan usoo labistay salawaadka marka insha allahu lagumadahaami waa laga doonaa insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله رب العالمين إلهي ومسلمين نقدقي أعمى حد إسكاله وعم حد إسكاله إلهي ماشان نسوك يعني كان ما أنت وحفلة أن احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أصبعين أو سكون ما هذا النوع التالي أنت أنا هو شيء محاضرة قليل وعن ما تسوي جدينا يدك أمو على ويميت مشايخ ذا مرتدى rag iyo dumar meel walbo laga yimid waktiga qaaliga ah oo soo deyseen jazaakum allahu khayra mashaaikhda hore waxaa moodaa inay leeyihiin cabdulqaadir howsha waday oo koofida dheer ay arkeen ragga hawshooda waa fadhiyaan meesha oo hawshaas soo daray rag iyo dumar ay maaragti ka kooban yihiin jazaakum allahu khayran yani waxoogaa xaaladda ugu dambaysa maalmahana muqdishoan ka yimid marka fajazaakum allahu khayran in nabiga loo ixtifaalo sal allahu alayhi wasalam oo la weyneeyo oo maalinta oo dhashay nabiga la weyneeyo nabiga laftirkiisa ay ka sugnaatay sal allahu alayhi wasalam xadiid oo abi qataada oo wariyey oo muslimka ku qoran oo abu qataada wuxuu ku sheegay nabiga sala allahu calayhi wasalama in la weydiiyey sababta nebigu oo u soomaayo maalinta isniinta ah markaasuu wuxuu ku jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa maalintii aniga lay dhalay maalinta isniinta ee khamiista waa kii soomi jira nabiga sala allahu calayhi wasalam marka maalintii lay dhalay maadaama ay tahay saasaan u soomaagonahay riwaayooyin kale oo si warkasii badinaya waa jiraan qur-aanka markii lagu soo dejiyo waaye riwaayad kaleeto maalinta camalka kor loo qaado waaye marka waxaan jecel anoo sooman camalkayga in la qaado nabi sala allahu alayh wasalam laakiin yowma wulidtu fiihi riwaayad kasta way qabtaa la iskuma haysto marka nabiga sala allahu alayhi wasalam asagaa weyneeyey maalintii la dhalay ixtifaalka marka maxaa la yidhahdaa afcarabiga waxaa lagu dhahaa mawliidka maxaa la dhahaa mawliidka waxaa lagu dhahaa afcarabiga dhalid ama meel lagu dhashay wixii wax dhalay waxay rabaan ahaadaan wixii la dhalay iyo meeshii lagu dhalay ah wilaada ay ka timid isdilaaxa oo sharciga ah oo culamada islaamka u taqaanana waxaa waaye inay dad meel isugu soo kulmaan sida hadda annaga aan fadhin oo kaleeto oo ay qur-aanka akhriyaan oo ay nabiga ka sheegayaan sala allahu calayhi wasalam oo ammaantiisa ay akhriyaan waxaa la yidhaahdaa mawlid isdilaaxa oo culimmada islaamka ay u taqaano kaas waa marka dadka qaar waxaa moodaa in maaragtay dadka ay ku cabsiinayaan waa bidca oo waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam lama samey jirin asna ma sameynin horta in nabiga ma oo maalintoo dhasha oo weyneynaya waa ka baxna sheekadaada xadiidka muslim aan ugu soo baxnay qaabka aan u dhigayno qaabkan inuu yahay in kaleeto qaabkii uu wadi jiray waa kala duwan yihiin nabiga sala allahu calayhi wasalam waktigiisii dadkii joogay iyo asagaba howlaha ay hayeenaa waxay ahayd laxdo walba in ilaahay la xasuusnaa subxaana wa tacaala oo hal daqiiqo aysan ka baxsanayn maskaxdooda xusuusta ilaahay subxaana wa tacaala sida anagoo qolo qolooyin noqonay qolo jihaadka ay ku toostay qolo maaragtay qor-aan akhriska qolo kale habeen soo jeedista qolo tabliiqa saas maahayn asxaabta wax walbo ay sida wada samey jireen marka diinta islaamka oo bar time kasii bar time ah aan inta ku haynaa oo sabtigana hal cashar dhegeysta hal saaca marka muslimnimo meesha ugu daciifsanayaan joognaa inaan marka halkaan maalin xasuusano aba waxa noogu yar oon samayn karna ah waaya yaa marka qolada dhahday bidco waaye warkooda muxuu yahay marka bidcadana maxay tahay bidcada culamada islaamka way kala qaybsheen oo qaybo kala duwan ay leedahay waxaa ku jirta bidcooyinka mid wanaagsan bidcooyinka mid wanaagsan inay ku jirto maxaa u daliila waxaa u daliila xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam man sama sunatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha qofkii wax wanaagsan islaamka ku jideeya wuxuu helayaa waxaas oo jideeyey ajirkeeda iyo qof walba oo ku dhaqanto wanaaggaas waa sida uu sameeyey marka in nabiga sala allahu alayh wasalam xasuustiisi laiskugu yimaado wax wanaagsan waay in wax aan jiri jirin la jideeyo oo wanaag ahne xadiidkaas aa u daliila oo bidca xasana tilmaamaayo axaadiis kale badan ugu jirtaa oo nabiga ka sugnaa sala allahu calayhi wasalam oo wada caddaynaya qofka wanaag haddii uu la yimaado wanaagan asalka uu ku leeyahay islaamka wax asal uu ku leeyahay in saas looga aqbalaan marka qofkii ugu horreeyey si muuqata u hirgeliya mawlidka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaaye malik oo faadimiinta ka tirsan sagaal boqol oo sano ah kasoo wareegtay waqtigiisii qarniga afar boqolaad uu ahay almufir ala dhihi jiray boqorkaas oo islaamka ahay oo caadilka ahay oo caalimka ahay oo caarifka ahay sida ay culammada aan soo sheegi doono ay tilmaantay boqorkaas aa jideeyey nebiga in la xuso sala allahu calayh wasalam oo maalintii oo dhashay layskugu yimaado kumanaan kun oo xoolo ah xalwo saas nafarkeeda u sheegaa kutubada waxaan laqono noocayiina ahaadaano lo ari geel saas uu qali jiray markaasa culamada islaamka dhan isku imaan jiray maalin macluuma howlawada og yahay uu ka dhigay saas uu hirgeelshay marka hirgelintaas uu hirgelshay maxay ka bedelan tahay qof annaga kamid ah inay wax hirgeliso waxay ka bedelan tahay wuxuu ahaa imaam oo caadil ah oo muslimiinta madax u ah oo culamada islaamka ay isku raaceen haddii jideeyda mawlidka uu jideeyey ee wax xun tahay waxay dhihi lahaayeen imaam oo faasiq ah waay maxaa yeele daacada ilaahay oo khilaafay waa gartay raggii marka ayaa ka hadlay waxaa kamid ahay imaamkaas ibnu kathiir aa taqaaniin tafsiirkiisa oo meel walba ku qoran wuxuu dhahay imaamka oo asiga ahaa wuxuu jideeyey mawlidka nabi sal allahu alayhi wasalam abu saciid kowkuri aa dhihi jiray wuxuu yiri wuxuu ku jireeyey bisha rabiicul awalka ama mawlidka aan naqano mawlidka ayaa la sameyn jiray ixtifaal layskugu wada yimaado oo aada u weyn oo ahay imaamkaasuna wuxuu ahay oo dhahay imaam haybad leh geesi ah caqli badan caalim ah caadina ilaahi u naxariisto meeshii oo galan naxariis allah uu shugo saasoo dhahay imaam ibnu kathiir تفسير قواعد أقسيتين شيخ أذكر تفسير قواعد حتى مركا علماء أي صاحب كفر من هذا الشيخ كهذا هو علم الجلسية علماء تذكر هذا الدليل تذكر هذا كله إن كان وحلا وشعري رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إلهي كان رسول اسمه واحد كلام ولا حاجة واحد ولا شيء ولا حاجة لكن علماء وراسخون في العلم عن هذا يعني قليل أيضا مركا علم لا لا قادر oo wax laga baranayo mogta marka ibnu kahiira ka mid ah raggii sheegay sheekaas inuu imaam caadiliya culamo badan oo kalena way sheegtay marka mawlidkii markii la bilaabay oo ummadii ay maaragtay fi mashriqil ardi oo maqaaribiha ay isku wada raacday oo mawlidka dhigidiisa la bilaabay waxaa dadku ay bilaabeen haddana inay weydiiyaan culumadii in mawlidka in la dhigo oo mashruuc yahay iyo in kaleto waa caadada bani aadamka sidiisa waa su-aal badaya nabigana waa ki yiri sala allahu calayh wasalam su-aalaha badan iska yareeya iska yareeya waa asxaabta kula balamay maxaa yeele kuwa adinkeeda ka horreeyey waxaa loo halaajiyay su-aashooda badneed su-aasha marka yaa waxla su-aali muhala aamusnaada maahan qur-aanka waa ka dhahay fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin in kuntum laa taclamuuna shardi ah dadka ayaqaana weydiinaysa haddii aad adiga wax ogeyn waayo laakiin haddii aad jaaxi tahay haddaad jaahil tahay lagu ogolyahay laakiin haddaan jaaxi tahay mid madax adag oo muran iyo canaad ka wado su-aasha mamnuucay kaa tahay ka nebiga dadka ugu digaaba calayhi salaatu wasalaam marka lama ogola su-aasha oo madax adag in loogu dalgay waxaa laga yaabaa muxaadarooyinka saar kale markay dhamaadaan su-aalaha la isweydiiyaa su-aal hadda qof ay weydiisay inay qof kale ku su-aalso ama muxaadaro kastoo culamada qabato su-aashiina ay soo noqnoqonayso marka mar lagu intifaacayo moogta mas'alada marka nebiga sal allahu alay wasalam soo sheegay waayo xadiidkiisa alxikmatu balatu lmu'min xikmadu waa muuminka baaradiisa meeshii oo ka helo oo ka qabsadaa soomaalida maxay dhahan ninka halka maqan tahay haan duraf oo gacanta gashaa marka hal haan ma dhex gelaysa haddii mobeelum meel kastaa gelaysaa mogta inaa mususha miiska baabuurka meel walbaa ka raadinaysa marka raadintaas oo raadinaya lagu shabaxay tashbiiha ku jiro meesha marka mu'miniinta waxaa laga rabaa su-aal oo xikmo ah inay weydiiyaan dadkii hore marka culamada saas waxa weydii jireen culamadii la su-aal waxaa kamid ah xaafidka weyn ibnu xajar alcasqalaani raximahullah waxaa la yidhi mawlidka la sameynayo muxuu yahay ibnu xajar alcasqalaani waa taqaaniin waa shaarixa kutubka bukhaariga shax waa shaafici ibnu kathiir shaafici waay waxaa la yidhi amarka dadka ay sameynayeen mawlidka ka waran wuxuu dhahay ibnu xajar alcasqalaani waa bidco wanaagsan wax wanaagsan oo la jideeyo waaye haddii wanaag ay kulansato oo wixii xun laga fogaado markaasuu wuxuu kusii daray haddii wax wanaagsan kulansato adawaa iska cadaayo waa kana hadda waa inta culamada marka hore aan idiin soo sheego mawlidka isdilaax culamadu yaqaaniin waa maxay in ilaahay la xuso rasuulkiisa la xuso sal allahu calayh wasalam khayr la sameeyo macruuf la sameeyo wax la sadaqeysto intaan la sameeyo oo kaleeto markaasu wuxuu dhahay aniga hadda waxaaba ii muuqata u dhahay mawliidka in la sameeyo asal inay leedahayba oo xadiid muslim iyo bukhaari ay wariyeen amr ugu dhex jeedaa u dhahay meeshan oo sheegayo in mawliidka la sameyn karo oo sheegaa leeyi imaamku wuxuu dhahay markii nebiga sal allahu calayh wasalam وصل للمدينة المنورة على منورها والصلاة والتسليم وهو أركي يهودي أو مالنتا عاشوراء سومايان مالنتا مش تروني عرب وحول مرة محيو سومايان وويدي وأنا وحاول سومينا مالنتا مالنت إلهي نبي الله موسى أو فرعون كبد باديوة فرعون أو هلاجي مركي إلهي هم هذا أني ناس أستخدت أو سومينا يهودي ولا إسرائيل نقطة markaasuu nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam annaga aba idinkaga owleysan oo idinkaga wanaagsan in aan ilaahay ugu mahad celino badbaadintii nabiyullahi muuse badbaadshay calayhi salaatu wasalaam markaasuu asigana soomka uu soomay waana amray nabigeena sooma calayhi salaatu wasalaam waa xadiid oo bukhaari muslim ay dhigaan marka ibnu xajar casqalaani wuxuu yiri xadiidkaasaanba meesha iga muuqda oo mawliidka in la dhigi karo waa mashruuc yaa dhahayo ibnu xajar alcasqalaani dadki markii lagu su-aashaas ay weydiiyeen waa ku qanceen jazaa allahu khayran waxaa waa boqolaal sana kahor dhintay hadda inuu noo jawaabeen waa lamid tahay saas aanba ku qanacsana oo su-aal sii dhadheed ay ma jirto meesha maxaa yeelay meeshaas waxaa laga faa'iidaysanaya oo dhahay ilaahay nicmadiisa oo lagu shukriyo ilaahay nicmadiisa oo lagu shukriyo xadiidkaas waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya oo dhahay maalin go-an maalin taariikhaysan oo taariikh gaara leh nicmo gaar ah oo ilaahay oo ummadda siiyey inay ugu mahad celin karto ama balaayo socotay hadduu kacelshay ay ugu mahad celin karto marka waxaa ilo fiican u dhahay maalintaas saas ay tahay in laga dhigo ya oo sida oo hadda eego ilaahay ugu mahad celinaya saas loo fuliyo maxaa yeelay nicmo ka weyn nabiga sal allahu calayh wasalam dhalashadiisi ma jirto marka waxuu dhahay saasay aniga ugula fiican tahay waxaana ila sii fiican u dhahay maalintaas in lagu dadaalo oo laba tobanka ay tahay dadka oo maalinta laba tobanka lixaayo sidaad anaga maanta aan noo galeto waa ku jiro hurutooda an waxaa kala fiican maalinta in la qabas ibn xajar dhahay marka hadda haddii oo banaanka u baxnoo layswarsado waxaa leeyahay horta mawlid xafada ku magacaabina because waa bidca maalin hau qabanaya maalin iskaga aadii allah maalinkaas kala soo dhaca laba tobanka dhaaf ibn xajarna wuxuu ku leeyahay anigu waxaa ila fiican inay maalintaas ahaato oo haddii maalintaas laga leexsho asoo xadiidkaas kasoo qaadana waraa ay wala joogo fiihi maa fiihi saas oo dhaca kelimada meesha ku tahay marka haddana fahmaynin maaragtay waa dhib culamadii warkooda ilaahay hana fahamsiiyo imaamu suyuudi oo asagana imaam weyn ah oo taqaaniin cabdiraxmaan suyuudi jalaal jalaaludiin aan yidhaahdaa tafsiir ljalaalin sheekh iskale waaye sheekhiisa hal awal aakhir akhriyey markaas oo dhintay asigana awal ku fasiray tafsir jalaalina leeyahay sheekhiisa jalaal maxali waaye asigana jalaal suyuuti intaas kuma ekaysiisaan kutubkiisa tafsiirka oo qabiya oo la yidhaahdo addurar lmantuur waa waqtigii laga soo bilaabo nebiga sal allahu calayhi wasalam ilaa ay hadda ummadda islaamka sheekha ugu kutubay alifista badan oo ilaa kun kutub oo alifay waa mucjizooyinka nebiga ay kamid tahay sal allahu calayhi wasalam marka sheekhaas jaliilka ah asigana shaafici oo haye radiallahu canhu waradaahu marka asagana asagana sheegay qofkiisa ugu sheegay oo ibn xajar uu ka wariyey annaga wuxuu dhaha wax xadiid kalaba ii muuqdo dhaha uu sheegaya mawliidka in la sameeyo inay fiicanta wuxuu dhahay waa xadiidkii oo bayhaqi oo soo saaray oo anas oo ka wariyey bayhaqi waa taqaaniin jabal ulxifdi asigana shaafici kale waa abubakar axmed bin xusein la yihahdaa albayhaqi qof walbo oo madhabka shaafici raacsan waxaa la yidhi sheekh shaafici a minad ku leh ilaa bayhaqi maane oo waxaa layidhi sheekh bayhaqi asiga wuxuu abaal abaal ku leeyahay sheekh shaafici maxaa yeele waxaa layidhi madhab uu samaysan kara cilmigiisa aada u badna markaasuu madhabka shaafici oo xoojiyay radia allahu canhu jamiican marka xadiid oo bayhaqi oo soo saaray oo anas oo wariyey wuxuu sheegay anas radia allahu canhu waradahu nabiga inuu yiri sala allahu inuu nabiga sala allahu calayhi wasalama oo xaqiiqo samaystay xaqiiqada sidaa ogtiin xabaaye markii anigu la dhalo maalin toddobaad in la cabo qaybahaas u dhexi wallah jazaak allah marka waa walaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday oo nebi noqday kadib oo asiga walaal samaystay sidaa ogtihiin walaashii inuu soo celiso sunno maaha marka wuxuu dhahay kusoo celintaas oo kusoo celsay wuxuu u sameeyey nebiga faraxsanaan qalibdii la dhalo uu ku faraxsan yahay ayagoo mashruuc aysan ahayn in lagu soo celsho mar haddii qalbiga loo gowraco ma qaba in lagu soo celsho sunna maaha marka markuu weynaado kadib uu kusoo celshay asiga kowgiisa ka sameeyey sida xadiidka saxiixa ku sugnaatay cabdulmuqalib a maalintuu todoba jiray ka qalay nabiga sala allahu alayhi wasalam marka in lagu soo celsho ma ahayn nabigana waa kusoo celshay sala allahu alayhi wasalam wuxuu kusoo celshay inuu muujinayo taas nicmada ilaahay oo ku munadaysa darteed maxaa yeelay raxmad dadka loo soo diraa laga dhigay nicmada laskalahayti ugu weyneed baa nebiga sala allahu alayhi wasalam marka wuxuu dhahay aniga meeshaas waxaa iiga muuqdo in nabiga calayhi salaatu wasalaam imaam suyuudi dhahay loo samayn karo ixtifaal maxaa yeelay caqiiqada laga sameeyo oo nabiga kusoo celshay faraxsanaan oo ku faraxsan yahay dhalashadiisa sala allahu alayhi wasalam marka waxaa ila fiican uu yidhi in dadka isku yimaadiin oo wax la akriyo oo wax la cuno oo wax la sadaqaysto oo in la faraxsan yahay la daahiriyo la muujiyo saasaa ila fiican uu marka warka culumada marka sheekh kasta sheegaya xeradiis waxaan u sheegaa inaa fahamtiin sheekh hebel sheekh hebel waxaan ka hadlaynaa culamadii shan boqol oo sano ka hor ahayd sheekha ugu fudhuwa meeshaas waa waana culamo oo aweyninkooda layswada raacsan yahay iyo cilmigooda marka alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ana waafajiyey in anaga ku faraxsanaano nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa haddii lagu farxo marka maxaa laga helaa in lagu farxo maxaa la yeelaa fadli iyo ajri badan oo adduunya aakhiro laga gaaro aa laga helaa oo nabiga sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisa in lagu farxay oo faa-iido laga helay ma sugnaatay haa waa sugnaatay oo waxayba ku sugnaatay gaar ay ku sugnaatay inuu ka faa-iidaystay nabiga faraxa oo ku farxay sala allahu alayhi wasalam nabiga waa taqaanin adeerkiisa abulaha waatii nabiga calayhi salaatu wasalaam asigoo aroosha ku jiro oo aabihiis dhintay marka adeeradiis hooyadiis ay fiiri jireen maxaa yeelay walaalkood dhintay walaadka ma tegin walaadka ay sugaayeen oo meesha ka dhala doona marka markay dhashay aaminata binti wahab nabiga hooyadiis sala allahu alayhi wasalam akhbaartii wada sugaayeen adeerada ayagoo meesha joogo dadkii meesha nabiga u dhali jooga sala allahu alayhi wasalam waxaa kamid ahayd naag la dhihi jiray addooma tuwaybat al aslamiya tuwaybat al aslamiya oo abilaha oo iska lahay markaasuu markii oo nabiga la dhahay sala allahu alayhi wasalam ay soo baxday abilaha ay u sheegtay oo gaara oo ogtihiin oo tabati da abilaha ay kusoo tagtay oo soo nool loo sheegay inuu naagta u socdo markii ay u sheegtay nabiga sala allahu calayhi wasalam wiilki naagti waalkaa oo ka dhintay wiilala sheegtay markaas ku faxay waa ku xoreeyay waxaa xadiidka bukhaariga ku sugnaatay oo bukhaari oo wariyey maalinta isniinta ah abilaha in cadaabka laga khafiifihayo bukhaariga ay ku qoranta maalinta isniinta ah cadaabka ku jiraa maalin walba oo isniin ah cadaabka waa laga khafiifiyaa maxaa yeelay maalintii isniinta ahayd oo nabiga dhalashadiisa ugu farxay darteed aa lagu khafiifa rawaahu lbukhaari waa kutubada fi secretary hadii bukhaari aa daciifa lakiinayna waa sugeynaa insha allah wax wax kasta suurtagal waayo maxaa yeelay war noo dhiman maba jiraba culamadii qaar kalaas iyo nasoo tababartay sida hadda sheekh xasan uu sheegayay anagoo xalwadeena iska conayn ilaahay suugaas dadka waxaan ka ursan jireen awooxi haddana wax laysku dayin wax ma samaysmaya wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah marka wixii la isku daro ummadda la sii jiro laga cuni jiray waxba hadda alaama sheeg sheegayla laakiin alkhayr ay ahaayeen culamada waxaan soo bartay jazaahum allahu khayran waqafar allahu lahum dadkii mawlidka marka nabiga sala allahu alayhi wasalama inuu fiican yahay sheegay bidco wanaagsan uu yahay waxaa kamid ah imaam nawowi sheekhiisa imaam nawowi waa taqaani muxidiin bin sharafudiin nawowi oo riyaa saaxiibka iska leh oo minhaajka soomaaliya ku aqrisi jirna iskale oo sahla muslimka sharxay imaamkaas sheekhiisii abu shaama taan dhihi jiray abu shaama aala weydiiyey markaasoo wuxuu dhahay mawliidka maxaa wanaag badiyo dhahay bidca oo oo sanadayaashan ay dadka ay bilaabeen maxaa wanaag badiye bidca aada u fiican waa yidhi oo wax lagu sadaqaysto oo wanaagga lagu muujiyo oo masaakiinta lagu quudiyo oo nebiga lagu xus sallahu calayhi wasalam maxaa yeele waxaa ku jirto nabiga weyniintiisa sala allahu calayhi wasalam marka imaam nawawi sheekiisii ee la fiican tahay mawliidka wuxuu yiri marka bidcooyinka la sameeyo kuwa ugu fiican waaye bidcana warkeeda laguma jiro wax la yeelaya maahano hadda maanala gabadha in sheegta markaa mawliidka u sheegay jidkaan waa waxaa mawliidka dhigaynahay warqadaa qabso marka waxay tiri wa- walaala keenay oo adiga marka dambe waxaa timid meeshii waxay tiri gabdhaha agteeda ma ogolo waxbas waa diidaan waxay diidaanahay adinka xataa jumcada labaad waxay tiri qurafadana keenay maa nabiga ogeli xataa wax fiican maaha. saasay ii sheegtay عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اسمها هنا حديث عضوا عليها بالنواجد جوز نبات كهوبا نور النبي صلى الله عليه وسلم مركب مساك النبي المحرم العاجل كذا رقم بسي أبي كان جمعة رباط مرة سنين جرين جلالا الله وصول دائم مصلحة المسلمين بدعوين كوانا أكثر كميت هاي صلاة تراويح لقد قفل ودك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمر عمرت جماعة كذلك بدعوين كما تروحي أو أنا في المنام سوفياش الغدوة عليه والحاجة وخلفات أي سمعين بدعوين جدت القصيان والهيولة أي كمية هي بدعوين قضت إيران وعاد وعاد بلاغة كمية بد دراهم أو سدح لعب هذا اللي حسابي أو عمر وخميسي مركز دتك سدح دراهم لأنها تكفر أنها تيرا بالموت مركز عيني مالتي وهل حبالك حسابها meel anfacaysa waa bidcooyinka meesha anfacaysa waa ka qaadaya afatuminuuna bibacdi lkitaabi wa takfuruuna bibacdi marka ilaahay loo kalmeen waxaa la rabaa in oo culamada maaragtay waxay sheegayaan qof shaki ugu jirana su-aasha weydiisay hadda aan sheegay markii la weydiiyena oo wax weydiina ha ku qanco haddii uu ilaahay rasuulkiisa rumaysan sala allahu alayhi wasalam haddii kaleetana iska bax nabigu wuxuu dhahay sala allahu alayhi wasalam in lam tastaxii fasnac maa shiita عدالة الحشوي وحالة استفهمي مش عدالة الحشوي إما مسخاو سلوك الاتباع المريد كثيرا ونعسيه المريد أو أو قتل مامي ويذهب عليه من بركاته كل فضل عظيم له مريد كلا سمعي فضل وين وقت كده مدكارة يا أبو رجال أولا مركب مرمها مريد كإلا إذا كان يجب تشكله حجة وضع حالا وحي إلهي حليلي قف حرام تبنى أكثر من جدته وحرامين حرامين شرعي أسكالي وحي هذه الوحكة جدا علماء الأوقاف هذه لعل أنا عمل عنها الله علمه مليزيد وأرضى إيه أولاد ربو الموتى لولا يلا أنا عمل ضميرك الحقوق الشيطان سيدنا محمد وكلام مقدس عن ربنا صلى الله عليه وسلم علماء المؤمنين المواعيد هذه المساجد الاستردوكسية فحفظ الدين إلى المسؤول برتانيا وحولي حفظين أو هؤلاء أبان كحيين ويقول له والله أنك ولا تنام هاي ابن معصوم مركز الله خلصته وحكسته وحشك هذا الجنة قرآن في قوارة ترجمية دينتي أفعلي في إنجليزي في صومالي وحكسته قرآن مركز وحفظتها أنا عصر سنين معنا مركز إن شرعي قال بحروح على أنت المايو وصل شرعي حرمين والدين بيزين حتى الشيخ هذا ابن تيمية وكان لي مريد في كتب الاقتضاء والصراط المستقيم له wuxuu dhahay waxaan ay sameynayaan oo nabiga sal allahu calayhi wasalam maantooda shagaweynaye ah oo in wax laysku keeno ah oo wax la akriyo ah wuxuu dhahay ajir weyn aa laga helaa dhah waxayna tahay weyneyn nabiga la weynaya sal allahu alayhi wasalam marka ibnu taymiya xataa xaaraan waa madhin anaga mashaayikda ilahi sukaanadayii kulli qaarna uma tacasubno qaarna iskama dhaafno laakiin lacalla haddii ibnu taymiya ku qarci lahadeen اقتضاء صراط المستقيم كفيشة حرام وهي مرها وفي عندها النبي ولا متى يا مرها صلى الله عليه وسلم مركا محبة النبي على الواسق مولد كما دقا مشروع وهي الدلالة أهصوش يقول كما بدأنا أدني لك تذكر